barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa toddobaadka magaalada hargeysa ka soo diyaariyay waryahayaga cabdixakiin maxamuud sharwac
waxaana wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastaad joogtaanba ku soo dhowaada barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka oo idinka iman doona magaalada hargeysa maalintii shalay waxaa magaalada hargeysa lagu soo gebagabeeyey bandhigga caalamiga ah ee bugaagta amaba hargeysa international book fair kaasoo ay ka soo qayb galeen dadweyne isugu jira qoraayo suugaanyahanno abwaanno hal abuurro iyo weliba ashkhaas caan ah oo ka kala yimi labiyo toban waddan waxaana bandhiggan oo socday muddo lix cishaa lagu soo bandhigay bugaag kala duwan ay curiyeen dad hore qoraalka oo bugaagta ugu caan baxa iyo weliba kuwa ku cusubba waxaana badi bugaagta soo bandhigay qoray dhallinyaro da'doodu ay yar tahay kuwaas oo bugaagtooda goobta lagu falanqeeyey iyadoo khubradii goobta isugu yimi ay ku tilmaameen inay muujinayso in sanadba sanadka ka dambeeya ay sii kordhayso dhallinyarada wax qoraysa gaar ahaana kuwooda wax ku qoraya afka soomaaliga haddaba maxaa dhiirigeliya inay kordhaan tirada bugaagta la qoraya ma yihiin qaara korarkoogaasi ay barbar socoto tayadii looga baahnaa see bulshadu ma tahay mid akhriskooga u heelan waa mawduuc aynu ku eegi doono barnaamijkeena faaqidaadda ee toddobaadkan waxaana falanqayn doona islamarkaana igala qayb doctor jaamac muuse jaamac oo agaasimaha xarunta dhaqanka ee hargeysa ahna asaasaha bandhigga bugaagta cabdalla xaaji cismaan oo ah qoraa islamarkaana ah ururiye dhaqan macalin siciid saala axmed oo ku xildheer afka soomaaliga iyo mune axmed cumar oo ah qoraa dhallinyaraha oo islamarkaana aliftay bugaag kala duwan haddaan ugu horraynba hadalka siiyo doctor jaamac muuse jaamac jaamac maxaa dhiirigeliyey inuu sare u kaco islamarkaana u kordho qoraalku bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad baa mahadsantihiin dhammaantiin haddaynu dib u yara noqono laba kun iyo sideedii markaan bilownay markii waada bandhiga caalamiga bugaagta hargeysa la qabtay intii aan dalka imanin waxa aan isku day inaan ogaano tirada bugaagta ee af soomaaliya ku qoran ee wareegeysa ee dibadda laga heli karaayo waxay ahaayeen laba boqol oo bug marka la isku dayo bugaagta hore loo isticmaalay kuwa laga helayo kuwa cusuba soo baxay kuwan maxaan ku dhahday librarida yaalla oo dunidaan ka hadlaya laba boqol oo bug bay ahaayeen ciwaanada la hayay waxay kutusaysaa siday u yaraayeen bugaagta af soomaaliya ku qoran ee wareegaya oo qaarkood waliba markaas soo baxeen maanta markaad qiyaasto hargeysa oo keliya dhalinyaradii timi ama dadkii yimid inay bugaagtooda soo bandhigaan ay labada bug feer udhexeeyey labada bandhig udhexeeyey waxay ahayn boqol iyo saddex iyo labaatan bug macnaha waxa soo baxay boqol iyo saddex labaatan bug baa soo baxay oo somaliland oo keliya kasoo baxo dhalinyaradu ay qoreen si loogu soo bandhigo waxay kutusaysaa in horta uu jiro maxaan ku dhahday koror xaddaafa oo ah bugaagta af soomaaliga kusoo baxay talabaad aniga waxay ila tahay bugaag la qoro fara badani may soo kordhin waxa soo kordhay waxa weyaan bugaagta af soomaaliga lagu qoraayo taasina waxa weyaan guul aada iyo aada u weyn waayo waxay muuqatay inaa soomaaligii uu dib usoo noqday oo uu meel aad moodo inuu mar isku taagay oo toddobaataniyada dhammaadkeedii meel isku taagay inuu dib ugusoo laabto kacaan af soomaaliga wax lagu qoraa inuu jiro way weyn geli doonaa ahmiyadda uu soomaaliya si uu isuga qayb qaadanayo ama uu dhiirigelinayo haddaan u dhiibay macalin siciid maxaa dhiirigeliyey inay sidan imika aynu tilmaamayna u kobcay amaba u kordho tirada qoraalka bugaagta weliba kuwa af soomaaliga lagu qoraya laabad haddii aynu munaasabada tan aynu hadda ag joogno aynu ku cabirayno waa sida jaamacu sheegaye waxyaabo badan baa buug feerka bandhigan uu ku soo kordhiyey taas gaar ahaan xagga dhallinyarada iyo dhiirigelinteeda oo ka noqon karta waxyaabaha saameeyey waxaan xusuustaa ilaa waagaan kusoo darsamay iyo inta iga horreysayba haddii markii hore abuurka naadiyada abuurmay ee kala duwan ee tegey gobollada waaweyn ka abuurmay ku-xigta markii librariga wareega loola tegi jiray oo ay loo qeybin jiray buugaga marka la eego tartamada ay geli jireen oo wax af soomaaligii wax ku dhiirigeliya uu la taaban karo uu yimi oo wax lagu falo ayaa ayaa iyaduna mid kale ah waxa run ah oo kusii kororhsamaya tababaro uu bixiyo ama xarunta dhaqanka hadda ama markaa hore oo xitaa intaanay xaruntu abuurmin ka hor bandhigga buugaga dhalinyarada loo workshops qoraal curinta ay loo furi jiray kuwaasi waa kuwa bandhigga buugaga iyo dhalinyarada siday ugu soo kordhayeen waxyaabaha dhiiriyey ku qoridda buugaga af soomaaliga intaasi iyaday ugu weyn tahay way welgeli dabcan welgeli doonaa af soomaaliga lagu qoray iyo weliba siduu bulshadii ugu faa'iideynayo haddaan cabdallah aan usii gudbo dabcan de muna axmed cumar waan usoo noqon doonaa iyadoona dhalinyarada muddooyinka dambe bugaagta qoray ka mid a aad iyo aad baad umahadsan tahay horta wax walba baahi baa keenta in wax la qoro oo af soomaali maanta lagu qoro oo ay bataan baahi baa keenta waxaan ahayn bulsho wax u tirisa amba taariikhdeeda afka ka sheegta oo xafida taarikh hadday tahay suugaan hadday tahay hadday dhaqan tahayba xilligii de waa laga soo gudbay magaalaa la yimiday waxbaa la bartay iskuullaa laga soo baxay af soomaaligiibaa dee la qoray deedna waxay noqotay qasab in wax la qoro oo maaragtay wixii maaragtay qoraalkii waxaa muhiim ka dhigay abdi muxuu ahaa waxaa muhiim ka dhigay qoraalka waxa weeyaan waa baahi keentay waxaa baahidii kolkaa maxay noqonaysaa kol haddii la magaaloobay soomaaligiina uu qoran yahay uu meel fiican marayo in dee maaragtay wixii markaa laga fikirayey amba lalaha ulumaya amba qofku uu fikirkiisa ku jeedin lahaa ama taarikhku ku diiwaangelin lahaa in dee la qoro af soomaaliga lagu qoro maxaa se dhiirigeliyey haddana oo sii keenay waxaa dhiirigeliyey waxyaabo maaragtay ay kow ka tahay hargeysa international book fair oo ah maxay ahayday meeshii dhallinyarada iyo dadka maanta wax qoraya oo aragkiisa oo dhani ay ku soo hirteen adduunyada oo dhanna looga yimid doo maanta oo kii sagaalaadu yahay laba iyo toban dan ayay ka yimaadeen dad wax qora oo waaweyn sanad kastana way ka yimaadeen dadkaa markay arkeen dhallinyaradii maaragtay somalilan amba hargeysa bay joogtay markaan idhaahdo dhiirigelin xoog leh ayay waxaas siiyeen waana wixii loogu talagalay dabadeedna waxay heleen tababar inay ku qaataan guriga dhaqanka ee uu aasaasay jaamicu madaxda ka yahay tababarkiina wuxuu keenay in qoraalkii tayo yeesho oo uu horow maro taabaa buugagtii badisay oo keentay tayaduna ma baano way leedahoo waxaan arkay buugag badan oo taariikhdii ka warramaya oo ay dhallinyara qortay xitaa laakiin tayadooduna aad iyo aad u fiicanta waayo si gaaraynu sii geli doonaa tayadaa laakiin se intaanan tayada sii gelin munaan weydiin doonaa muna dhallinyarada muddooyinka dambe qoray de bugaagta soo kordhiyay baad ka mid ahayd haddaad aadu gaar koobto ama baad soo saarto maxayd dhiirigeliya idi muuqday inaad aad ku dhiirataan inaad bugaag doora qortaan aad soo kordhisaan bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahadsanid runtii sida ay ka dhawaajiyeen jaamac iyo adeero cabdalla xaaji iyo siciid iminka aad buu usoo batay qoraalkii oo weliba kacdoon waxaan odhan karnaa kacdoon qoraal iyo akhris ayaa yimid taana waxaa sababay oo ta koobaad sababteeda waxa weya waa bandhiga caalamiga ee bugaagta hargeysa runtii aniga haddaan ka hadlo gaar ahaantayda markii hore an aad ayaan u jeclaa akhriska ilaa yaraantaydii kadib markaan arkay bandhiga caalamiga oon markii ugu horreysay aan kasoo qayb galay runtii way iiga duwaneed sida dadka kale way iiga duwaneed waayo waxay ahayd meel aan ka helay wixii aan doonayay wixii aan jeclaa oo ah buugaad kadib buugaagtii faraha badnaa ee lagu soo bandhigay way dhiirigeliyeen oo waayo waxaan ka helay wixii aan jeclaabaan helay waan akhristay waxa kale oo dhiirigeliyey waxa weeyaan tababaradii kala duwanaa ee ay macallimiintuna siin jireen inaan ka faa'iidaystay waxa kale oo dhiirigeliyey martida kala duwan ee qorayaasha ah ee halabuurada ah ee ka soo qayb galay oo runtii khibradooda iyo waxay qoreen nala wadaagay marka runtii waxaan odhan karaa isku soo wada duub oo bandhiga waxa uu ka dambeeyaa in tiro badan oo dhalinyara oo wax qorisa la arko bandhiga ayaa ka dambeeya waayo waa meel guud ahaan qofka iyo gaar ahaanba dhiirigelinaysa oo xataa qofku hadduu wax gaara u jecel yahay uu ka helayo wixii gaarka u jecel yahay oo dhiirigelinaysa
inay dee kordhaan tiradoodii unoda la yidhahdo bugaag badan baa la qoray dabcan way sii kordhayaan oo kacdoon ba aynu ku tilmaamno tayo ma leeyihiin oo ma yihiin qaar aynu ku tilmaami karno tayadoodii la leeyihin wanaagsan rooma maalin keliya laguma dhisin xaqiiqdu waxay tahay sidaa cabdallah taqudhis ka dhawaajiyey tirada guud ee bugaagta soo baxday aad bay u tiro badan tahay tayadu way liidataa guud ahaan marka la eego laakiin waxaa jira ood arkaysaa ood fafaalohood arkaysaa bugaag gaara ama qorayaal gaara oo tayadoodu iyagoo halkan wax ku bartay ku koray level aad iyo aada u sarreeya runtii jooga dabcan af soomaaliga waxyaaba fara badan baa culaysii saaraya oo buga qoraalka af soomaaliga ahi waxa weeyaan marka hore baan qoraalkii iskuullada lagu dhigin marka hore aanay curriculumka ku jirin marka hore aanu af soomaaligu meelo badan aanu stable ka ahayn marka culays fara badani wuu jiraayo af soomaali ku qorista ay keenaysaa laakiin tayadu waxay u baahan tahay inay korto si tayadu u kortana waxaa loo baahan yahy saddex wax muhiim oo iminka inaga maqan inagu waynu imikoonu dhaqaaqno waxaynu ihi dadkii wax qora wax akriya alxamdulilah rabbilcaalamiin taa waynu ku guulaysanay dadkii waa diyaari waxbay qorayaan laakiin iminka qoraaga halkan hargeysa somaliland book soo saaraya isaga marka hore fikira iyadaa marka hore qorta cid u edit garaysa ma jirto iyadaa soo editara iyadaa madbacadda dadka soo daabacda iyadaa buugga qaybi soo distributora iyadaa soo bandhigta iyadaa dadka isugu yeedho xafladda u qabato hodheelka si loo ay dadku ka soo qayb galaan iyadaa u qaybisa buugaagtii marka dambe waxaa la gaaraa iyo akhri buugii xitaa macnaha adduunyada kale intaasoo aan soo sheegay kambaniyo gaar baa kula shaqaysta innaga markaa waxay naga maqan imka si tayadu iskama timaadee wax kasta waa loo shaqeeya si ay u timaadee si tayadu u timaadee waxaynu u baahanay inay soo baxaan publishers ama buug soo saarayaal awood u leh inay buuggan odhan karaan maya kani wuu fool xun yahay ku noqo qoraayow soo sax waayo waa gabagabada iyo weliba soo jeedinta dambe aynu ku tayin kana aynu ku hagaajin doono laakiin se macalin siciid baanu dhiibaya da dabcan isagu soomaaliga ku xeel dheer bugaag badan waad aragtay iyo weliba dee qoraallo badanoo lasoo bandhigay waxaa la leeyahay tayadooda way liidataa aduma qabtaa inay liidato haddaad eegto de qof waliba oo waxa qoran akriya buugga iyo buugaga dambaaba loogu qaatayo waa sida wax waliba mar bay bilowdaan waa soo koraan waa sii kobcaan hase yeeshee waa la wada og yahay waxaa waxaa ereyga qoran ee af soomaaliga ku qoran ee baaha ama website ku qoran ama journaal ku qoran ama buugaga in badan oo ka mida ku qoran ama jaraa'idka maalin joogtada ah ku qoran in wax qofkii wax ka og habka qoraalka iyo af soomaaliga qoraalkiisaba inuu aada u dhaliilo ama dee haddaadba istiraahdo akhriso sida aada ugu xiiqdo marka aada weedha bilowga ka soo bilowdo oo meelaad ku neefsato meelaad ku neefsato aada weydo hakad baa lagu neefsadaa joogsi baa lagu neefsadaa astaan kale oo kuwaa ka mid a lagu neefsadaa cod baa kor u kaca oo calaamad la yaabla ku taala mid kale aan onahayn sideenu u hadallo looma qoro uguma qoro wax weedhii kow ka soo bilaabatay baa baaragaraafkoo dhan noqonaysa marka waa qof u hadlay in uu sheegay waxaa halkaa lagu sheegay oo laga soo wariyey oo la yidhi oo lagu waran oo lagama aadan mar qura in yaroo neefi kaa iman laakiin sicid dabcan dee oday odayaasha iyo weliba khubaradii dhinaca soomaaliga aad tihiin waxaad tihiin dadkii dee dhalinyarada uga soo horreeyey dhinaca luqadda iyo weliba qoraalka iyo weliba ururinta iyo hal abuurnimada maanay ahayn doorkiini inay helaan in la toosiyo wixii laaxina laga toosiyo islamarkaana kororkan ay kordhayaan tira ahaanu tayadii inaad la barbar socotaan waxay ku xidhan tahay sababo badan oo tan waxa kan ka ballaaran wax qof iyo labo iyo shan iyo xarun iyo meel quri qabato waa waa wax haddaan dhinacood waxa koowaad wuxuu ahaan lahaa luqo ama af waxa lagu bartaa bilowga iyo heer dugsi iskuol baa lagu bartaa qaabka waxbarasho oo waddan u yaala yacni dadka soomaaliyeed hadduu aanu qofku fahamsanaynba oo uu u qabo aniga xanuunkeeda meelo badan oo dhulka aad sheegtay aan tabliiqa la maro ama waayo ka duwan tan dhulka soomaaliyeed iyo hargeysa iyo somaliland iyo meel kale dad af soomaali ku hadlaya ama jabuuti ama dhulka aanu kaga qayb galo shirarka waayo ka duwan baan ku dhex jiraay oo aan xanuunkooda ogahay oo meelo kale ah marka waxa weeye qofkii caadiga ahaay oo soomaaliga ahi inuu af soomaaligu barasho uga baahan yahay ma oga haddii uu ku hadlayoo guriga kasoo toosana kuwii aan ogeyn baa qaar qalin qaata inay rabaan inay qoraan hadda inuu barasho uga baahan yahayba ma kala hubsan afka adeega iyo afka aqoontu inuu laba wax oo kala duwan yihiin isaga oo aan dareenkaa lahayn hadduu inoo qoro dee taya daro ka waayi mayno waxa looga baahnaa oo kootoosin lahaa tayadaana waa barashada salkeeda oo habkii waxbarasho lagu soo baahiyo marinada kale oo uu lagu baranayo afka loo baahayo qofku marka uu asaaskii luqada yaqaan ayaa qoraal curinta wax looga kordhin karaa waayo waad mahadsantahay sicid waa kuusoo noqon doonaa munaanu dhiibayaa muna idinkama idiin muuqataa tiradan aad soo kordhinaysaan iyo weliba korarhkan badan aad ku samaynaysaan dhinaca qoraalka iyo weliba dhiirigelintan hadda aad haysaan inay tayo daradiin ay barbarso aad iyo aad baad mahadsan tahay waa run sidaa laga dhawaajiyey amaan hora ugu sheegnay aad buu qoraalku usoo badanaya tayadiina way barbar socotaa inay tayo daraduna ku jirto inkastoon la odhan karin dhammaantood way tayo xun yihiin runtii way dadaaleen xarunta dhaqanku way dadaashay bandhiguna uu dadaalay tababaraa jira la bixiyo runtii inta ka faa'iidaysata ilama aha inay soo saaraan wax tayo liidataa laakiin waxaa jira dad kale oo fara badan oo aanay gaadhin amaba soo gaadhi kari waayey inay ka faa'iidaystaan dadkaasoo kale waxaa laga yaabaa inay barbar socto laakiin ta koobaad muhiimada koobaad waxa weeyaan inuu qofku dareemo horta waxaan aad qoraysaa ma wax tayo laa mase maanha ma aha markaas buu kala ogaan karaa inuu tayo leeyan kara laakiin haddii uu boqolkiiba boqol marka hore buu ku kalsoon yahay taas baa keenaysa oo mushkilad ah oo dhalin yartana haysata in markuu laba layn qoraba uu markaaba isku qaato in wixiisu ay yihiin wax iibsamaya yani sidaa uu macalinku ka dhawaajiyey inuu u baahan yahay qofku inuu aq- soomaaliga laftarkiisi waa aqoon uga baahan yahay markuu taa dareemo unba wax tayo lasoo saari karaa waaye ma heshaan tusaale ahaan oo kale en, eh, markaa tusaale ahaan oo kale aad buug qorayso ama aad kaba fikirtaba en, eh, baahiyaha inta badan kugu xeeran ee hadday noqoto cid kaa eegta cid kaa caawisa iyo weli cid aad la kaashato iyo taa ma heshaa see sidayd uga fikirtaa aad iyo aad horta alxamdulilah anigu waan helaa waxaan ku jiraa dhalinyaradii ugu horreeyey ka faa'idaystay tababarada ilaa imikana waan la tashadaa markastoo buug soo saarayo macalimiinteedu way joogaan iyaga ayaa iga caawiya iyagaa i toosiya iyagaana inta badan iga caawiya intiina dhegaystayaala dhowaan nagu soo biirtay waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waanu toddobaadkan kaga hadlayna kobaca qoraalka iyo weliba ahmiyadda tayeyntiisa waayo aad baad umahadsantahay cabdalla nu dhiibi doonaa cabdalla adiga see kugu muuqataa en, hanaankan imika tayada laga hadlay haa en, horta markaan eego bilowgii sidii uu ku bilowday en, eh, book fair en, ujeeddada laga lahaabaaba ahaydba in dadku ay wax qoraan laakiin waxaa la soo mariyey heer ah horta wax akhriya markaad wax akhridiin dhiirigelinta la siinay ahayd akhriska oo gobollada oo dhan waxaa laga furay eh, aqalo wax lagu akhristo dhallinyarada yaa la abaabulay gobollada dalka oo dhan baa laga sameeyey buugaag baa loo qaybiyey sababta waxay ahayd ninkaba maanta wax akhriya akhriskiisu bato ayaa beri wax tayo leh qori kara deedna tii waxay dhashay in haddana sheeke iyo shaahid lagu tartansiiyo dhallinyarada si maaragtay loo eego bal qoraalkooga halka uu gaadhsiisan yahay iyo alif adow tiina waxay dhashay inay horumar ay samayso marka anugu waxaan leeyahay tayadii markii dambe ay bilaabeen qoraalka en, dhallinyaradu dadkii matalan ka soo aflaxay halkan en, maanta markaan u eego tayadu way isbedeshay baan leeyahay wax badan oo tayo leh ayaa ku jira dadaalkuna dee wax mar keliya maahe waa wax socda sida siciid saalax sheegayna waa wax bax- barashada aasaasiga la socdo oo qof kolkuu heer gaaro waxbarashada ayuu de qoraalkana salkiisiiyo fahmaa maxay ahayday waxyaabaha qaladka u keenaya amba si uu sixi lahaa iyo dhibaatadii kaleo iyadoona meesha iska taallo qofkii wuxuu walaayay qof kaloo agtiisa joogo iyo eeg yidhaahdo oo ragga waaweyn iyo dadkaa wax yaqaani dee wayba ku yar yihiin wakhtiyadan uu la kulmo mooyaane kolkaa dhibaatada taasi way jirtaa laakiin markaan u eego tayada sanadihii hore iyo tan maanta aad bay u fiican tahan leh waayo aad baad mahadsan tahay en, haddaynu tusaale ahaan kusii soconno qodob uu cabdallana ka dhawaajiyo ah dee qoraalkii un marka la sameeyo dabcan de iyadana waxay u baahanaysaa akhriskii in dee buuggii la iibsado oo da- dadka akhriyaan oo keeni karaysa iyaduna hadhow tole inay sii kobciso kuwa kale wax qoraya hadhow tole garaadkooga inay kordhiso En, iyada taasi iyaduna ma tahay mid barbar socoto oo ahmiyaddeeda leh in labadii la isla dhiirigeliyo su-aal aad u muhiima weeyaan sanadkan bandhiga waxaa ku jirtay ee kulan baa ku jiray lagaga hadlayay eh, publishing industry in somaliland oon ku eegeynay warbal buugga yaa yaa ag taagan buugga qoraaga uun yaanaynu eeginay qofka soo saaraya qofka akhriyaya ta ugu muhiimsan oo kaba maqan inagoo keliya maaha africa oo dhan culis ka haysto oo ah waxa la idhahdo qaybinta buugga in buuggu dadka gaadho oo qofkii loogu talagalay uu gaadho dabadeedna in dadku gartaan inay buugga iibsadaan akhristaan oo guriga uu meel ku yeesho buuggu maalintaasaynu gaaraynaa xidhiirhkii aynu doonayna inaynu soo samayno marka ta ugu muhiimsan waxa weeyaan anaan ku faraxsanay ifafaalaheedii imika in laga arko somaliland halkan imika qofka qoraagee buu qorayaa ugu yaraan dee shirkadabaa soo baxay bugaagtii daabacaya markii hore waxay idin yurub lagu soo daabacoo la keeno ugu yaraan shirkad cusub baa jirto distributionkii samaynaysa oo furtay meelo bugaagta lagu iibiyo waa tallaabo kaloo aada u muhiima ta inagu muhiimsane maqaniimka waxa weeyaan inay baacmusterka laga baacmusteryo bugaagta aan loo fahmin sidii baacmusterkii bariiska looga baacmustereynayay oo inay dadka wax daabacaya ee shirkadaha aan daabacadu ay noq aanay noqonin printing oo keliya ee ay noqdaan laakiin soo saarayaan macnaheedu waxa weeyaan inay yeeshaan editorial board eega buugga saxa oo qoraaga markay muuna buug soo dirto aanay adeer saxiid ugeynin ama adeer jaamac ugeynin ay u geyso publisherka oo inta laga akriyo la yidhaahdo okay buug ceebahan uu leeyahay ku noqo intan waa lagaa saxaya la soco ama buuggani uma qalmo in la daabacayo mid kala soo qoro dee soo noqo awooddaasi markay timaado markaanba waxay eegayaan publisherkii ciddii daabacaysay mise mise Publisher waa la yeeshaa editorial boardka wax la yidhahdo dad aqoon u leh oo eega inay buuggani halku ayn ku leeyahay inta laga soo saaraya waxa weeyaan maaha ceebeyn qoraaga ee waxa weeyaan toosin intaanu buugu dadka gaadhin in loo sheego halkii wax ka qaloocayn adduunyada dhanna way ka jirtaa oo weliba lacag fara badan baa lagu bixiyaayo publisherka inta lacag la siiyo iyo editorial boardka inta lacag la siiyo dadka eegaya inta badan wax badan editorial boardka lacagta la siinaya marka waxaynu u baahan nahay in imika aynu sii ballaarsano intaynu xoreynayno xuduudda aynu meelo kala galno oo ah qaybiyeyaasha buugaagta iyo si dadkay u gaadho iyo editorial sanadkan waxaynu culays ka saarayna editorial board way aad baad mahadsan tahay munaan u dhiibi doonaa muna een, eh, waad qoraysaan islamarkaana bugaagti waa socdaan een, xagga iibkii hadduu hooseeyo amaba bulshadiina akhristaan iyada siday u saameyn karaysaa dhiirigelinta hadda aad haysaan ee aad bugaagti ku qoraysaan Een, runtii een, marka loo barbar dhigo sanadihii hore dadku iminka aad bay usoo fahmayaan akhriska aadna uu soo badanaya akhrisku runtii marka la eego iibka bugaagta berigii hore waxaa laga yaabaa in dad badan ayna macno ugu fadhiyin ama marka la eego libraryada ama bookshopeska inayna dad badan ayna booqan jirin laakiin iminka sidii way ka duwan tahay sanadba sanadka ka dambeysa iibku aad buu u badanaya dadka akhriskooguna kor buu u kobcaya waayahay een, macalin siciid baan u dhiibi doonaa ka hor intaana gabagabada gelin xagga akhriska muhiimada intee leeg bay leedahay dhiirigelin ay u yeelato inay bugaagti ay kordhaan waxaa run aan cidina isweydiinayn qof wax akhriyey oo akhriyey oo haddana akhriyey oo akhriya ayaa wax qora qof hal mar wax akhriyey weli ma qoro qof aan waxba akhriyinina waxba ma qorin marka waxaa sidaa ay munaayo jaamac u sheegayeen waxa weeye sidii qofku wuxuu akhriyi lahaa ha laysugu tago weeye macnaheedu oo akhriska een, qofka ay u u iman lahayd weligaa miyay kugu kaliftay shuruucow een, meelo qaarkoodoo dadkii aad ka yaabto inanayba u soo sheegin in makhaayad ay fadhiyaan oo ay shaaha iyo kafeega iyo ku cabayaan aad ku sheekaysato intaad kuraasta u kala leexiso aad qof wax qoray iyo buug u keento oo uga sheekaysto ayay meelaha qaarkood nagu kaliftay in aanu dareenkaa la gaadhsiiyo oo dhulkaa qurbahoo la moodayo inay ku ilbaxeen ereyga qoran oo ay meelo badan ka arkeen ayay soomaalidu xaggaa naga joogtaa oo ay ka taagan tahay marka marka akhriska sida qofka loo hor keeno laysugu tago ee kaas kaa daabacaya ee kaa soo saaraya ee kaa qaybinaya ee kaa ka talinaya ee kaa naqdiyaya ama lafaguraya oo waa meel weyn oo kale oo uu qoraalkeenu la-yahay oo qofka labada qaladba waa ku jiraanoo kii is yidhaahda wax naqdi ama falanqaynta u baxaana marmar buu ku talax tagaayoo sidii hadda aan aanu qofku ama macquul ka ahayn ama aanu baran een, uu ka noqotaa kan wax loo tilmaamaana marar badan buu moodaa in la caayayo oo eh, la dhaliilayo macnaheedu marka gacmaha badan oo toosinta markay qofka akhriska buugga u sahlaan ay horgeeyaan ayaynu weliba kuwo badan oo sii qora gaari doonaa waayo iyadoon gabagabada ku dhowna cabdallaan u dhiibi doonaa een, eh, cabdalle maanu dhadhanka buugga iyo weliba macnaha buugga gudbinaya maanu ahayn mid door ka qaadanaya inuu qofkan uu noqdo qof een, eh, uu kobco akhriskiisu amaba dhinaca akhrisku uu kordho oo dabcan haddii tusaalahaan oo kale uu dee aan buugga nuxurkiisa iyo waxaa ku qoran aanu macno badan lahayn maana ahayn mid saameyn ku yeelanaysa Een, eh, horta waxa weeyaan qofka qof kolka wax akhriska hadduu jecel yahay wax walba ma akhriye waxyaaba uu jecel yahay u badan yihiin dadku nin walba wuxuu jecel yahay u akhriyaa Eh, mid taariikhda jecel baa jira mid bahalahan novelka la yidhaha sheekooyinka jecel baa jira Een, mid maaragtay suugaanta jecel baa jira marka waxaaba horta inagu yaraaba eh, cabdixakiimow eh, akhriski yaaba mushkiladdu waa akhriskii bay ka taagan tahay xitaa een, eh, hargeysa international book fair markii la bilaabay markaad eegto iyo wixii ka horreeyey bilowgiisa iyo magacii inta ka horreysa malaha buug la akhriyo si wijaan hadda eerta lagu sheegay meel wax lagu akhriyo cid wax akhridaa way yarayd jaraydka dalka ka soo baxee dadku intay eegaan ay iska dhigaan maalintaa maahe akhrisku weli anu waxaan qabaa inuu inagu liito waxaad ka garanaysaa akhriska inuu inagu liito buugta dadku uma horaan lacagta ma iibsadaan maalinta fahmaan oo akhrisku yani ay fahmaan lacagta jaadka la siisanayo buug baa la siisan buuggaa markuu siistuu akhristana dee meel ku tuuri maaye isagoo qaatuu meel dhigan maktabad buu yeelan hadhowna nin wax qora ayuu noqon yani dadka wax qora waxaa lagu gartaa calaamadahooga ah waanigii sheegay akhriska maktabad imse buug baad haysataaba lagu odhanayaa imse buug baad akhriday maktabadaada aaway waa in gurigaaga laga helo buug fara badan ood akhriday markaasuu de qofkuna qoraalkii yani wax qori karaa laakiin akhrisku weli cabdixakiimow aad buu noogu liitaa halkaa wayaan halka inooga baahan inaan xoogga saaro waayo gabagabadii baan joognaa haddaan adigaba kaa bilaabo soo jeedin maxaad soo jeedin lahayd si loo sii wado ahmiyaddan qoraalka iyo weliba akhriska eraya laba inooga soo koobina waxaan odhan lahaa horta meel fiican baynu maraynaaye dadka af soomaaliga dadka soomaalidu meeshay joogaanba afkooda horta kow waa in loo soo jeesto laba in akhriska la badiyo saddex dadka wax haysta maanta shirkado ma haysano wax daabac saa uu sheegay jaamac oo maaragtay lacag gelinaya laakiin dadka waxaan odhan lahaa baacimta kale dadka ilaahay wax siiyey inay u soo jeestaan ay fahmaan in maxay qoraalku muhiime ay lacag geshaan ay dadka caawiyaan waayo siciid maxaad soo jeedinaa waa soo jeedintayda koowaad waa tanaan adduunka la wareego tabliiqeeda haddaanu ummaddu dhadhamin afkooda halku dhegaa waxaanu nidhaahnaa u hiilay afkaaga hooyo saad ugu hiilinaysaana waa waxa kanaynu hadal hayno hadda qofba meesha kaga aadan haddii in la wada leeyahay iyo inuu muhiimad leeyahay oo aynu ogaano inaanu qofku dharka uu sito inaanu soomaali ku ahayn siduu u shanlaysto ama u feedho iyo waxa uu qaatona inaanu soomaali ku ahayn waxa uu hadduu canjeero cuno ama bariiska muus ku cuno inaanu soomaali ku ahayn qofku soomaali wuxuu ku yahay afka kan uu ku hadlayo iyo awaalaha dhaqanka hareeriha afka ereyna gooni ma taagna erey weliba dhaqan buu leeyahay oo ku meereysan waxaa dhadhaminteeda marka in loo wada heeliyo warbaahinta iyo qoraal baahinta iyo kan afka ku baahiya oo la dareemo waxa aynu leenahay hantida ugu weyn inuu yahay oo laysugu tago oo kobcintiisa waa kaa aad baad mahadsan tahay doctor jaamac muuse jaamac in dhallaanka lagu bilaabo oo aynu usoo jeesano in carruurta wax loo qoro way nagu yar tahay waxa carruurta loo qoraa iyo in wasaaradaha waxbarashadu ay ku daraan qoraal curinta iyo qoraalka barashadiisa qoraalku waa cilmi la bartee iskuullada aad baad mahadsan tahay mune axmed cumar kulley waa intaa ay sheegeen waxaan ku dari lahaa un inay dawladda xil iska saarto oo qoraalka iyo akhriska iyo afka soomaaliga ay xil iska saarto oo lagu soo bilaabo yani dugsiga hoose iyo ciyalka lagu soo bilaabo inay bartaan iyo inay dadka laftirkooga xil iska saaraan afkooga oo ay jeclaadaan kadib iyaga laftirkooga ayaa qiimeynaya afka xataa bugaagta nimankaynu ka hadlaynay tayadooda dadka laftirkooga ayaa qiimeyn kara markii dadku aqoon u leeyihiin afka soomaaliga guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeeni faaqidaada toddobaadka oo idinka imanaya magaalada hargeysa waxaana barnaamijkaygala qaybgelaya doctor jaamac muuse jaamac oo agaasimaha xarunta dhaqanka ee hargeysa ahna asaasaha bandhiga bugaagta cabdalle xaaji cismaan oo ah qoraa islamarkaana ah dhaqan ururiye macalin siciid saalax axmed oo ku xil dheer afka soomaaliga iyo mune axmed cumar oo ah qoraa dhallinyaraha islamarkaana qortay bugaag kala duwan taniintaynu barnaamijkan oo kalea toddobaadka soo socda isugu imi doono waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo